iskuulka qubaha oo aanu booqanay ayaa sideed arday oo ka mid a iskuulkaasi ardayda wax ka barata waxay heleen calaamada a minas taas oo ay u dabaaldegeen guusha ay gaareen kaalinta koowaad ee iskuulkani quba ayaa waxaa gashay nuura breek islaam oo haysatay toddobaatan iyo sagaal dhibcood iyo calaamada a minas waxaana kusoo xigay ruwayda bashiir guhaad mustafa najaad abuu fatma cali cunshur salxa tamiimi xasan maxamed mustafa moxamed oo dhammaantood isla haystay toddobaatan iyo shan dhibcood iyo calaamada a minas cabaas axmed maxamed oo isna haystay toddobaatan iyo afar iyo calaamada a minas ayaa waxa uu la hadlay warbaahinta haysta dareenkiisana halkan inoogu muujiyey asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu magacaygu waa cabaas axmed moxamed iyo iskoolka waxaa dhigtaa quba muslim school iyo hadda maanta kisasii resulta soo baxay iyo waa ku faraxsanahay waxaa heli mayna heli oo 74 points aan ku heli alxamdulilah waxaa ku mahad ka celinaynaa ilaahay asaa ku yani support ah anaka iyo markasta wal skip ourselves in our prayers iyo waalidasheena macalinayaasha iyo saaxiibayaasha oo kulli khubaa isla joogno oo iskoolka macalimaha waxna baraan iyo dhammaantiin yani all in all waa faraxsanaa alxamdulilah
cabdiraxmaan cabduuli saciid oo ka mid ah ardayda wax ka baratay iskuulka qubaha oo isna haystay toddobaatan iyo afar dhibcood iyo calaamada ahminas ayaa isaguna dareenkiisa inoo muujiyey asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magaca waa cabdiraxmaan cabduuli saciid waxaana dhigtaa quba muslim school waxaana helay alxamdulilah natiijada aminus insha allah waxaanu baranaa engineering waxaanan ilaah baan u mahad celinaa alxamdulilah iyo waalidkay maalin iyo hameen lacagtii ku farasheen wax kasto الحمد لله إلهي لو مدعنا إن شاء الله محد رمزة فرحت أدري الحمد لله فرحت فرحت فرحت بدون الحمد لله حوا حوا حبنا وصل شقينا عدنا إلهي ونسي حالة نتيجة في عن الحمد لله هذه القرآن تزكي القرآن تزكي القرآن واحد sanadani labada kun iyo labiyo labaatanka ayaa tirada guud ee ardada imtixaanka dugsiga sareen shahaadada imtixaanka k c a c konton iyo shan dhibic sideed boqolkiiba ayaa ardada imtixaanka u fadhiistay ay heleen calaamada d balas tiradooda guudna waxay ahaayeen afar boqol siddeetan iyo sagaal iyo siddeetan iyo kow arday marka la eego arday haysatay calaamada e ayaa waxa ay dhammaayeen kun iyo boqol afartan iyo lix arday waxaana kusoo xigay calaamada a minas iyadoona arday gaaraysa lix kun afar boqol iyo toddoba arday ay heleen calaamadaasi a minas isku soo wada duuboo tirada ardada haysatay calaamada c balas iyo waxa ka koreeya ayaa waxa ay u muuqdaan inay kobceen islamarkaana ay u diyaargaroobayaan inay ku biiraan jaamacadaha dalka maxamed cabdi bowtaan warbaahinta ista magaalada mombasa